waxaa xoogeysanaya kulamada ay wadaan qaar ka tirsan dhalinyarada kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka ku yaala kuwaasi oo ka arinsanaya sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha haysta dhalinta ee la xidhiidha dhinaca shaqo la-aanta iyo in laga gudbo habka wax lagu qeybsado dalkeena ee afar dhibac shan midaas oo lagu qeexay in shaqo la-aanta jirta ay qeyb ka tahay cabdiraxmaan maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhowaan kasoo qalinjibiyay mid ka mid a jaamacadaha dalka ku yaala wuxuu ii sheegay dhibaatooyinka haysta haatan iyo heerka ay la eg tahay shaqo la-aanta ka jirta dalka isaga hoosta ka xariiqay inay wadaan kulamo looga hadlayo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha jira wuxuuna intaasi raaciyay in awooddii maamulka ee dhalinyarada ay la wareegeen odayaal dhaqmeedyo
sida aan wada ognahay soomaaliya inta ugu badan dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro waaye waxaa keeni kara shaqo la-aanta in maxaan ku rahdaa dhalinyaradii ay maxaan ku rahdaa inay inta badan focuska ama xoogga ay saarin maxaan ku rahdaa si maamulka degaanka ama ka jiro dowladaha inaysan maxaan ku rahdaa xoogga saarin si ay xubintooda uga helaan waa la sheegaa inay dhalinyarada ugu badan tahay soomaaliya dhalinyaro ay tahay balse inta badan maxaa la lahaa doorkooda ma ka ciyaaraan dhalinyarada maxaan ku rahdaa howlihii loogu baahnaa inay qabtaanna inay ka gaabiyeen inaysan qaban shaqala-aantan waxaa keeni karo wadankeeni wuxuu ku jiray soddon sano burbur ah iyo maxaan ku rahdaa soddonkii sano markii lasoo gudbay hadda markii aan dowladii helnay weli xataa waxaan isleenahay shaqadii iyo maxaan ku rahdaa dhalinyarada doorka ay ka ciyaari lahaayeen weli ma aysan maxaan ku rahdaa suurtagelin ay maxaan ku rahdaa inkastoo ay jirto shaqo la qabto laakiin shaqadii ugu badnayd dhalinyarada qaba lahayd weli ma jirto shaqo la-aanta jirto soomaaliya waa taa oo maxaan ku rahdaa dhalinyarada inaysan weli maxaan ku rahdaa wax shaqo ah aysan helin hadda aniga anigoo ah markaas kasoo qaado jaamacadda markaa dhameysid caqabado badanaa la kulmaysaa nolosha dhabta markaasay ku bilaabanaysaa iyo maxaan ku rahdaa in maxaan ku rahdaa shaqadii maxaan ku rahdaa ay noqoto soomaaliya markii la joogo maxaa la lahaa inay aada u adag tahay shaqa ina inaad aada maxaan ku rahdaa aada ugu fikirto mustaqbalkaaga ama noloshaada si maxaan ku rahdaa shaqo wanaagsan oo maxaan ku rahdaa ku kaafin karta aada heshid marka soomaaliya inta badan shaqo la-aantana waxaa keenayo heer maxaan ku rahdaa hadda maamulka iyo inta badan waxa u hayo odayaal dhaqameed iyo maxaan ku rahdaa iyo odayaal waxay dhan odayaal noqdeen balse waddankeena soomaaliya waxaa sanado badan saameeyey dagaaladii sokeeye iyadoo intaasi kadibna ay hoos u dhacday awooddii dhalinyarada ay la hayn jireen balse waxaa socda dadaalo guud ahaan ay wadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dalka taas oo qayb ka ah hirgelinta barnaamijyo dhalinta shaqo abur loogu sameynayo